barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga aan ku leenahay internet-ka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah soddonka bisha sebteembar sanadka labada kun siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jaamac buulle jaamac farasle iyo nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo dhegaystayaal waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo uu marti ku yahay abwaan abiib iimaan xasan oo hal abuur ah marka uu fadka hoore eegugu fooda ku saaro haddana faagaga beerta cirifkeeda iyo fayga medhihii ku fallaynoo dibiga feedhaha weyliyo cagabtoo farsamaysa iyo kuuliyaan lagu foofin oo marka ay durba fiisho dabadeed la fajaasin faca jooga duleedku ka fogeyna dugaaga
kaalimaha heesaha aan idinku talagelinayna waxaa ka mid ah xabiibtaan doonayay markaan xubiyey ku tago jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay xasilay goortaan waxaa kale oo aad maqli doontaan xubintii ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka madaxweynaha indonesiya joko wadido ayaa maanta gaaray magaalada baalu oo ka mid ah deegaanada uu dhulgariirka ka dhacay dalkaasi uu aadka u saameeyey madaxweynaha ayaa sheegay in safarkiisa uu ku saabsan yahay sidii uu khasaaraha dhulgariirka uu shakhsiyan u arki lahaa madaxweyne joko wadido ayaa la hadlay ciidamada xoogga ee halkaasi la geeyey si ay uga qayb galaan gargaar ka socda waxaana uu u sheegay inay diyaar u ahaadaan shaqo habeen iyo maalinba ah tirada dhimashada ee ka dhalatay dhulgariirka ayaa laba jibaaratay tirada oo hadda maraysa siddeed boqol iyo soddon iyo labo ayaa markii hore joogtay afar boqol oo ruux
iyadoo ay f b i-du baaritaan cusub ku samaynayso garyaqaanka uu madaxweynaha maraykanka usoo magacaabay maxkamadda sare ayuu madaxweyne trump ku adkaysanayaa inuu sii wadi doono taageerada uu u hayo garyaqaan bred cavana mar uu sabtidii shalay wariyaasha kula hadlay aqalka cadayu madaxweyne trump sheegay in uu rajaynayo inuu ugu dambeyntii uu baaritaanka kusoo dhammaan doono hab wanaagsan wararka qaar ayaa sheegaya in aqalka cad uu waqti xadidan sii doono hay-adda f b i si ay u baarto garyaqaanka waxaa kale oo laga yaabaa inuu aqalka cad ka dalbado f b i-da in aysan bilaabin baaritaanada ku saabsan dumarka kale ee eedeeyey garyaqaan bred cavana sida ay ku warameen qaar ka mid ah warbaahinta maraykanka
duhur wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a ee xarunteedu yahay washington haatana dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada boorama ka soo diyaariyey haashim good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka ee aad toddobaad walba maalinta axadda ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijkeenna toddobaadkan waxaa inoogu marti ah hal abuur sameeya suugaanta kala duwan ee soomaalida balse muddooyinkan dambe wuxuu caan ku noqday samaynta xayeysiisyada ee ka baxa tiifiyada soomaalida hal abuurkan oo magaciisa la yidhaahdo abiib iimaan xasan sidoo kale waa wariye ka shaqeeya warbaahinta dowladda somalilan ugu horreyn waxaan abwaankan abiib iimaan xasan oo ah hal abuur dhallinyaro ah wax ka weydiiyey in midhaha uu u sameeyo xayeysiisku ka mid yihiin suugaanta soomaalida iyo in kale iyo sidoo kale wakhtigii u horreysay ee uu isku arkay hal abuurnimada samaynta tixaha suugaanta soomaalida
hashimow horta waa qayb suugaantii uun ka mid ah oo marka uu qofku hal abuurkii leeyahay ee ay ku jirto wax curuntii ama alifaadii waa qeyb maskaxdiisa kamida oo uu uga faa'iidaysanayo anigu ismaan odhan jirin abwaan baa tahay iyo hal abuur baa tahay waan ka xishoon jiray laakiin markii dambe way iska soo murbaxday oo waxay noqotay waxyaabaha aadka laygu yaqaano in ay xayeysiisadu qeyb ka yihiin waxaa igu soo dhacday fikrad aad u wanaagsan oo aan aad mar la yaabay marna aan ku qoslo abwaanka weyn ee soomaalida oo dhan xasan geni ninka la yidhaha ayaa ninbaa u tegay dukaan weyn haysta wuxuu yihi waxaan doonaya abwaan in aynu dukaankii xayeysiino xasan geni baa wuxuu ku yidhi xayeysiisii samayso xasan geni baa ku yidhi oo ninka abiib la yidhaha mataqaanaa ninkiibaa yaaba ku yidhi haa abiib iimaan waan aqaan markaasuu yidhi anigu degaan iyo jacayl iyo beero iyo roob kuu samayn maaye abiib iimaan u tag ninkii oo yaaban baa iimi wuxuu yidhi ma ninkaaga xasan geni ii soo tilmaamay deeta waxaan ku yiri xasan geni hadduu kusoo tilmaamay malaha waa godkii u leekeysiinayay abwaanka intaa leeg haddana waxaa jira wax koley lagu kala wanaagsan yahay hashimow ilaa caruurnimadayda markaan iska ardayga ahaa dugsiyada dhexe iyo sare curuntii way igu jirtay waqtiyadii ceel jaalayaashaan garanayaa wax aan sameeyo oo igu horeysay ruwaad yaroo aan sameeyo koomiig ahayd oo qosol ahayd hurdo subax iyo siiri kala dheer baa la odhan jiray ilaa waagaa intii ka dambeysana markii dambe saxaafadda marka aan galay waxaan ahaa qof aada u baada oo soo tabiya suugaanta iyo taariikhaheeda gabayada iyo maansooyinka iyo heesaha iyo jiiftooyinka dee markii dambe waxaa dadkeenu marba waxbay caashaqaanood waxaan arkay dadkii oo dhan oo ina wax wada hal abuuraan jecel maalintii ugu horreysay aan hees sameeyo oon aad bana xusuusnayo cabdikariim faarax qaar ninka la yidhaha cabdikariim jiir wuxuu ku jiraa ragga mulxamada soomaalida ee la wada yaqaan buu ku jira heesaha ugu wanaagsan ee safka hore soomaalidana codadka u sameeyey nin baa isku soo geegeeyey waxoogaa xarfaho markaasu wuxuu ku lahaa maxaad cabdikariim oo heestaydii ka damacsan tahay maxaad cabdikariim oo heestaydii la codeyn laaday maxaad cabdikariim isagoo sidaa le ayaan maqlay deetana waxaan ku yihi waryaha waxaan hayaa oo aan sameeya intan aad sheegayso in ka badan ama tobankeed waan la xishooday cabdikariim jiir weligay u dhibi maya baan ku yihi cabdikariim baa sheekadii la wareegay markaasuu yii waad ii dhiibaysaayo abiibow haddii dadba wada abwaan noqday hadraawi baa wuxuu yii rag siyaasi wada noqoy haddii dadba abwaan wada noqday adigu dadka ugu abwaansan baad ku jirta abigoni midhaha sameeye sidaasaan ku sameeyey horta suugaantii iigu horreysay muddo tobaneeyo sana ah heestaa waan la xishoonayo meel maan geyn laakiin hadda way baxdaa idaacadda radio hargeysa ka baxdaa waa hees beeraha iyo wax soo saarka ku saabsan waxaan midhaheedii kasii xusuusnahay marka uu fadka hore eeguga fooda ku saaro haddaan faagaga beerta cilifkeediiyo fayga medhihii ku fallaynoo dibiga feedhaha weyliyo cagaf too farsamaysa iyo kooliyo aan lagu foofin oo marka ay durba fiisho dabadeed la fajaasin facad jooga duleedku ka fogeynin dugaaga filihii ka bislaaday feedegaynin haweenku dadku waa farhoorsi oo gaajadii ma fogaato bulshay feero u yeelo biyaha fataha iyo badda ayaanay ku faafin beedkaasi wuxuu ka hadlayay dhinaca xagga beeraha waan soo qaaday beedkii labaad oo waxaan u doortay xoolaha maxaa usoo raaca beeraha soomaalida waxaa usoo raaca xoolaha beedkii labaadna waxaan ku saleeyey xagga xoolaha caqligeena fayoobiinta uu fikiraya faaqadeena siyaasad iskufaanid qabiil iyo qayrkeen uu ka fogaaday halkan aynu fadhinayo dayaxaabay fanteene idinkuoan far dhaqaajin hadday fowlatay daylo oy farowgaajo la tiicdo ay fadhiisato loodu hadhowbaad fajacdaaya bulshay feero u yeelo oo biyaha fataha iyo badda ayaanay ku faafin sidii baa lagu codeeyey heestii waxay noqotay wax aad ay dadkii fanaaniinta iyo wixii mataqaanaa ay ula dhaceen abwaan habiib iimaan sidoo kale waxaan wax ka weydiiyey hal abuuradiisu qaybaha ay u badan yihiin iyo waxyaabaha ay inta badan dareen ahaan xambaarsan yihiin iyo weliba xayeysiisyada uu muddooyinkan dambe caanka ku noqday iyo shirkadaha uu u sameeyo meelaha ay degan yihiin waxa weeye markii dambe halabuurkayga waan ka soo yareeyey inkastoo aan sameeyo heesaha jacaylkaa kuwa maxaanku idhahda waayaha ka hadla kuwa maxaanku idhahda ka hadla xagga wadaniyadda caalamka caynka haddana iminka waxaan caan ku noqday oo dadku ay igu wada yaqaanaan xagga suugaanta ku saabsan af carabiga dacaayad baa lagu yidhahdaa af soomaaliga mataqana xayeysiis bay noqonaysaa ama advertisement lagu yidhahdo mataqana afka ingiriisiga deetana meherada meherada ay ka weyn tahay bay ii yimaadaan bilmatal telesom oo kale somtel oo kale dahabshiil oo kale waxa weeye ma qiyaasi karo meheradaha min somaliland puntland kenya jabuuti intaba wana sameeya tvga etoobiya e s t v hore loo oran jiray mikra r t v aan ku arkay xaysiiska kooda ka baxa anaa sameeyo biyo faafan la idhaabo ha oo hargeysa intaygu yimaadeen baan u sameeyey qolo reedir dhaba deetana dugsiyadu jaamacaduhu iyagu hadal ma laha mar markaa waxaan u sameeyaa midhihii oo caadiya oo geeraana oo aan mataqaana aan u tirinayo marna waxay dadku soo codsadaan in aan u sameeyo laxan iyo muusig la saaro
marka aad midhaha ugu samaynayso ay sida suugaantoo kale u jecel yihiin iyo marka ay sida heesta kale yihiin Ee, bal markaad noo tilmaanto siday kale noqonayaan waxay kala noqonayaan eh, haashimow bilmatal eh, xayasiiska eh, caanka ee dugsiyada nuuradiin oo kale eh, dadaal ruuxa muujiyay daayinkuna hareer gale ayaa darajo gaadho laga wada dambeeya dugsiyada aqoontana nuuradiin halkuu degay dayixii xidigtii dagaariyo dayixii cadeed oo dusha sare ka dhaafo cid kastoo ku dayata daba socodka mooye dega lama istaagaan geeraar bay noqonaysaa Een, iyadoo markaa codkaygii ayaa la tirinayaa Een, heesaha kuwa caanka noqday eh, waxaa kamid ah mataqaanaa cumar hadraawi kambanigiisa Een, waxaan imika inoo soo qaban doona oo dadka dhegeysiin doona eh, junior juice waa maangada la cabo Eh, waa midan ee, markay caruurtu ka daawanayaan tiifiyada soomaaliga ka baxa xayeysiiska ay ka yar daba qaadaan Ay- ay martisilada la- la heesaan. ilmuhu hadduu laba jir yahay hadduu lix bilo jiro hadduu saddex sano jiro wuu la heesaa madaxu la soo kaca ama junior juice junior juice buu yidhahdaa ama baraan mango mango yacnihii dadkayna dhegaysanaya waxay is odhanayaan abiib imaanow boora ma jooga iyo mulkiilihii lahaa hoteelkan city golo jooga ee, dubai sidana iskula soo xidhiidheen ee durba haddana xayeysiiskii u sameeyey ee labadoodiio laba magaalo oo kale fog ama laba wadan oo kale fog kala jooga intuu abiib u sameeyo oo haddana ugu diraya bal dadkayna dhegaysanaya ee aan qaarkood garanayn siaad u sharaxi lahayd dee horta iminka adduunyadii waa tan horumarka waalan samaysay ee haashimow Een, waxay noqotay qol yar in lagu wada jiro kale Een, ninkaas telefonkayga markuu igula soo hadlay ee telefonkayga uu dhigay ee whatsappka ahladan la idhaah buu iigu soo diray sawiradii iyo fideogii muuqaalkii hurdheelka intaa markaan ka hayo ee, waan iska mataqaana aniguna u nasto qalinkii warqadaan usoo qaatay anoo muuqaalkii haysto oo eegay oo isha ka buuxsaday geeraarkii iyo gabaygii baan mataqaana ku sameeyey kadibna laabtobka daqiiqada gudahii een, aad editingii ku samaynaysaa wixii is saaraya t v uu doono ayay caawa ka baxaysaa casarkiina waad samaynaysaa marka tiknolojiyadan iyaduna horumarka weyn ee baaxadda la samaysay ayaa een, ya- ya- ayaa ya- ayaa mataqaana taana dhib yaraynaysa markaa hoteel ee, kaa fog oo aanad markaa dhex joogin ood magaalo kale iyo waddan kale kala joogtaan sideed muuqaaladiisa iyo waxyaabaha uu sameeyo iyo hurdadiisa waxyaabaha siad ku garanaysa aad ugu samaynaysa halabuurka iyo midhaha Een, haashim waa suaal wanaagsan horta businesskii waa iskuuda mid markuu mid aqooneed yahay iyo waxbarasho uu yahay waad garanaysaa ee, ubuucdiisu halkay taaliil laga duulayo marka uu yahay mid een, maxaan ku idhahdaa hudheel hurdo ama restaurant oo cunto ama chief say dadku u yaqaanaan waad garanaysaa waxyaabaha uu muhiimadda la siinayo ma nadaafadiiba ma hurdadiiba ma waxa weeye een, een, raaxaysigiisiiba ma halka uu ku yaalaba waa inaad garataa markaa wixii qiimaha uu leeyahay marka een, maadaama shaqadan aan ku dhex jiro qofkii waxa laga yaaba isagu macluumaad badan baabuu siiyey laakiin marka la idhaa telesom maanta waxay soo kordhisay adeega caynkaasa waxaan aqaana adeegyadeedii hore ay samayn jirtay Een, dhowr jeer oo aan u sameeyey shirkada golis la idhaa ee puntland Een, een, waxa weeye waxay iyaguna ii sheegeen macluumaadka mataqaanaa Een, kolba ay kusoo biirinayaan deetana telefoonada maanta lagu maamulo hawsha golis baa u mug weyn oo golis baa u macruufsan golis baa magac weyn leh nadku kama mashquulo mobilkeeda iyo leenku waa mataano adeega oo muraadkaaga sahlaya waa inaad garataa waxaan wax ka hadlaya isgaarsiin iyo telefoon inuu yahay Een, iskuul markuu yahayna waa inaad garataa dee inuu physics iyo biology iyo science iyo xisaab dhigayo oo isna qiimaha leeyahay kana markuu hudheel yahay saasuu isaguna noqonaya oo een, wax sii ridan ma qaadanaya hashimow bal markaynu een, dhinaca xayeysiiska halkaas aynu kaga gudubno waxa kaloo aad samaysaa suugaan la xidhiidha xafladaha tusaale ahaan markaad imika caroos oo kale u samaynaysaan suugaan ee, sidaad ugu samaysaan carooska heesta aad u samaynaysaan markaa abwaan abiib Een, hashimow way iska eh, dhib yar tahay magacyada way dadku jecel yihiin waa loogu daraa laakiin waa in qofkii wax dhaqan ka hadlaya wax dhismo reer ka hadlaya dad isir wanaagsan oo mataqaanaa een, een, eh, yacnihii taariikhle ka hadlaya in uu noqdo mataqaanaa ayay noqonaysaa Een, heesaha aroosyada wuxuu sameeyaan xasuusta waxaa ka mid ah beri eh, 2007 eh, jigjiga aroos lanagu marti qaaday cabdinaasir macali cadiid oo mulaxan weyn oo soomaaliyada ayaa een, aan wada soconay harooris meesha markaan soo marnaa cabdinaasir oo, een, waxaa maskaxdeeda ku jira midho hees aroos deetana markaasuu yihi markaynu iminka jigjiga tegno ayaad qoraysaa waynu lxamaynaynaa habeennimadii kaman baa lagu tumayey mataqaanaa een, heestii oo fanaaniin badan baa qaadayay Een, marka waxa weeye waa in aad mar dhaqan ay ka hadashaa mar ay ka hadashaa een, ammaan mar ay dardaaran ka hadashaa Een, halkan baynu dadka kolley ka dhegeysiin doonaa mid ka mid ah heesaha aroosyada aan u sameeyey oo een, lamaanaha baxsan la yidhaahdo waxaa qaadaya ee, faysal tashi iyo ubax fahmo waxaa iyaduna ka mid ahayd heesaha aroosyada ee, oo tirada badan leh ee mataqaanaa aanu sameynay oo weliba dee muusigii iyo codkii lagu qaadayo iyadoo kolley aynu holan doono een, hees ama mid eh, ama laba eh, jacayl ka midana aynu dadka tilmaan ka siin doono bal aynu tilmaan ka siina markaasi ab- abwaan abiib heestan waa heestii lamaanaha sooma waa heestii lamaanaha oo een, waa hees aroos way mataan aad iyo aad
lamaanaha baxsane gurbedsade la bogaadiye bakani dhiso alla idinka beeruba tirabato barbarkiina gala labada isbarte isu beraqe la bogaadiye la bogaadiye bedkani dhiso badhaadhiyo nimciyo baahida wax jira basidko idinsi lamaanaha baxsane gurbedsade la bogaadiye bakani dhiso alla idinka beeruba tirabato barbarkiina gala
hees aad iyo aad u fiican een, midhaheeguna aad u wanaagsan yihiin xafladda carooska aad ugu wanaagsan bal markaynu kasii gudubno dhinaca carooska waxaad samaysaa een, munaasabadooyinka ciidaha heese ku saabsan baad samaysaa marka bal heesta aad is leedahay ciidaha midii ugu habboonayd bay ahayd heesaha aad u samaysay munaasabadaha ciidaha tee ka mid a Een, hees la yidhaahdo ee, maasha allah waa maalmo khayraad een, iyana fanaanada abubaxfaama qaada iyadu way fogeydo laba kun iyo shantii baan heestaa curiyey iminkeeda halkan een, maqalkeeda kuma hayno laakiin hees aad u wanaagsan oo waxay ahayd een, een, aad u hana qaaday oo alla mahadi weeyaane ma- ma- ma- alla mahadi weeyaane muslimiinta dunidao dhan meel kastoo ay joogaanba iska meedha xumihii maka iyo madiina farxad la isla maraya maasha allah waa maalmo khayraade maalmo khayrla weeyana maamuusku wada ciida miyi- miyiga iyo magaaladaba sida loo mafsuudaayo shicibka iyo madaxdiisu maydhaxda iyo laanteed aan kala maarmin weeyaane nabadda iyo macaankeeda maasha allah waa maalmo khayraade maalmo khayrla weeyaane maamuuska wada ciida hees waxay ahayd waqtiga ciidda loogu talagalay Ee, hashimo haddii aan sii yar kordhiyo ee, waxaan jeclahay humaagyada fudud ee dhallinyaradu ay fahmi karto in midhahaygu ay had iyo jeer een, ka hadlaan iyo heesaha aan samaynaya Een, qolo dhalinyara waxay idhaahdeen een, ba- baahi jacayl marka la sheegayo ee haddana si softi oo fudud loo sheego maxaad hees uga samayn weyday deeto hees iminkaan halkan een, een, maqal yar oo gaaban ka maqashiin doono dadweynaha ayaan maalintaas sameeyey Ee, waa inaad ee, dadku baahi- hadba waxay u baahan yihiin inaad soo qaadataa marka he- heestaa midhaheegu maxay ka hadlayaan baad is leedahay Dad waxay ka hadlayaan horta heestu waa jacayl laakiin waxay suuraynaysaa baahida dadka haysata haddii waqti abaara lagu jiro Een, dadkii maxay u baahan yihiin roob bay u baahan yihiin haddii ay hillaac arkaan mataqaana maxay dareemayaan ama gugi soo curanayo maxay dareemayaan qofkii markaa markuu dareenkaa muujiyo haddana jacaylkiisan khaaska waa inuu dareenkii ku saleeya deetana midhaheeda waxaa ka mid ahaa dadkoo hagardaamo abaari haleeshay siduu guhi laacay hankooda u deeqo ayuu hiyigayga hubaal araggaaga hanay ku farxaayay naftayda u heelan macaan helistaada adoon hagranayn samaan samaan ugu heli marka waxa weeye een, bal aynu maqashiino yaa qaadaya marka yaasiin gelay nin la idhaa oo dhallinyaro abaa qaadayo oon aad u salaamayo
hagardaamo abwaari haleeshay haraadna u liita dadku hagardaamo abaari haleeshay haraadna u liita siduu ku hilaacay halkooda u deeqo ayuu iigaygu ubaa ubaal araggaaga hanay ku farxaay siduu ku hilaacay halkooda u deeqo ayuu iigaygu ubaa ubaal araggaaga hanay ku farxaay waxaynu barnaamijkeennii kusoo gebagabaynaynaa heestaasi ee ka hadlaysa dhinaca jacaylka ee dhallinyarada la xidhiidha iyo dareenkooga baahiyahooga ka turjumaysa intaas waxaan kusoo gebagabaynaynaa kuna soo gunaanadaynaa barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo aad toddobaadkii maalin walba oo axada aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta taasoo uu barnaamijkeenna maanta inoogu marti ahaa abwaan hal abuur abiib iimaan xasan oo inta badan sameeya qaybaha kala duwan ee suugaanta wuxuuna maanta barnaamijkeennan hibada iyo halabuurku idinkaga imanayey magaalada boorama waxaan idiin soo diyaariyey anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan mid la mid ah sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo barnaamijka hibada iyo halabuurka inooga soo diyaariyey magaalada boorame islamarkaana la socodsiinayay halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta afka soomaaliga v o a iyo barnaamijka dhallinyarada maanta aanu jaleecna dhankii ciyaaraha nuur xasan nuur nuur bukhaari ayaa inoola diyaara
mahadsanid jaamac dhegaystayaal haddii aan ku horrayno horyaalka premier leaga ingiriiska ciyaaro xiise leh ayaa dhacay shalay iyo xalay kooxda manchester united oo ah kooxda ugu hanashada badan horyaalka dalka ingiriiska waxaa xilli ciyaareedkan ay ku bilaabatay hab aan wanaagsanayn kadib markii toddoba ciyaarood oo ay dheeshay saddex kulan laga badiyey waxaana ay noqonaysaa markii ugu horreysay oo ay sidan ku bilaabato manchester horyaalka ingiriiska tan iyo kun iyo sagaal boqol siddeed iyo sagaashankii ciyaartii shalay waxaa ka badisay kooxda westham hadda waxaa istuudiyaha igula sugan cabdulqaadir maxamed mursal oo ka tirsan v o eda ciyaartaasina ee, daawanaya cabdulqaadir maxaa sababay in manchester united ay ku bilowda xilli ciyaareedkan hab aanan wanaagsanayn Eh, aad baa umahadsan tahay nuur eh, laba mid ayaa keenaysa eh, sida suuq oo- ama wararka suuqa ku jira eh, khilaaf u dhexeeya qaar ka mida ciyaartooyda iyo macalinka inay yihiin Eh, sidoo kale markii laga soo laabtay koobka adduunka qaar badan oo ka mida ciyaartooyda manchester united oo ka qayb galeen daal ayaa ka muuqday Eh, cadaadis badan oo saaran qaarkood way keeni kartaa inkastoo eh, dadka inta badan ay cilada u yeelayaan eh, jose morinoho oo lagu tilmaamo in saddex sanaba uu koox joogo sanadkiisii saddexaadna la soo gaaray haddii aad dib u raacdo saddex wuxuu joogay borto saddex chelsea eh, saddex inter saddex real madrid haddana waa saddexdii manchester united ay leeyihiin marka taas ayaa waxay u sababeynayaan in uusan sii joogin inkastoo asaga uu yidhi inuu rabo in manchester united uu aad u diyaariyo Eh, cilada kale waxay tahay kooxdan waxaa ku yimid burbur weyn markii falsafadii eh, sir alkis ferguson uu ka fariistay waxaa hal mar wada guuray dhaqanka iyo weliba eh, hidihii kooxda mar qura Weliba ayaa lagu- waxaa ka tegay eh, shan iyo toban ciyaartooy lagu qiyaasay oo gacanta ku haysay hidihii kooxda taasna waxay keentay in isbarbaryac badan uu yimaado oo ciyaartooyda timaado ay waayaan cid siisa falsafada kooxda ay horay ugu shaqayn jirtay waayo marka ma laga yaabaa in manchester united ay ceyriso tababare hose marino
ee run ahaantii ee dadka falanqeeya ciyaaraha waxay leeyihiin cilada ma aha moriino oo keliya ee ninka kooxda ma- ah, madaxda ka ah madaxweyne ku-xigeenka ee woodward ayaa waxaa la leeyahay ee ciyaartooyda uu dalbaday umuusan keenin jose moriinho marka loo fiiriyo xilliga uu imaanayay weli waxaa jirta rajo ah in sidii uu ugu yimid ay weli dhaanto maadaama uu koobab qaaday ee tartanka champions league ay ku jiraan horyaalkana uu weli ballow yahay laakiin taas waxaa la kala caddayn doonaa marka la gaaro ee, sida looga bartay kooxaha marka ay dulqaad kulmiyaan waa marka la gaaro bisha december waayo haddii aan manchester united intaasi kaga gudubno ee, kooxdii liverpool oo maalmahan hogaanka horyaalka haysay waa laga ho- daba tegay oo manchester city ayaa hadda inkastoo ay isku dhibcan yihiin ee, u saramartay Ee, maxaa qabsaday liverpool ee, shalay maxaa dhacay Ee, ee, waa mahadsan tahay ee, nuur Ee, liverpool ee, afartii ciyaarood ugu horreysay waxay kusoo gelayeen ee, tashkiilad ama ama qaab fiican haddaa fiiriso ee, keita oo kale line up ayuu u ahaa oo waa lasoo gelin jiray ciyaarta laakiin Ciyaartoyda waayadan safka hore.
ciyaartooyda safka hore ayuu ku jiray laakiin hadda dib ayuu u dhigay ee colob sidoo kale aad uma isticmaalo shaqiiri oo marka uu soo geliyo ciyaartii b s g iyo tii shalayba waad arkaysay oo iyagoo gool bay keeneen marka taas waxay keenaysaa isaga naftigiis wuxuu u baahan yahay colob inuu dib u soo ceshado ee kooxdii uu ku bilowday Waa- markii hore waayahay waa mahadsantaha cabdulqaadir ee, liverpoolna waxa ay shalay barbardhac la gashay sida aad maqlayseenba ee, kooxda kubadda cagta ee chelsea waxaana ay ku dhimaatay ciyaartaasi gool iyo gool ciyaarihii kale ee ingiriiska ee shalay dhacay arsenal laba gool iyo eber ayay kaga badisay watford waa kulankii saddexaad oo xiriir ah oo ay arsenal guul keentay evertonna saddex gool iyo eber ayay dirtay fulham tottenham ayaa laba gool iyo eber ku maquunisay kooxda huddersfield town manchester city laba gool iyo eber ayay kaga farxalatay brighton and hof albion halka leicester cityna ay laba gool iyo eber ku badisay dhinaca talyaaniga saddex ciyaar ayaa dhacay kooxda yuventus ayaa badisay kulankeedii toddobaad oo xiriir ah saddex gool iyo gool ayay isaga reebtay kooxda kusoo xigta ee napol rome sidaas si la mid ah saddex gool iyo gool ayay ku qabatay kooxda isku magaalada yihiin ee lazio inter milanna kulankeedii saddexaad oo xiriir ah ayay guul keentay waxaana ay laba gool iyo eber kaga badisay kooxda kubadda cagta ee calary ugu dambeyntiina dhinaca la liigaha sbain kooxaha real madrid ee barcelona oo toddobaadkan horaantiisii laga badiyey labadooduba ayaa xalay ku guuldaraystay in ay wada badiyaan real waxay ka badin weyday kooxda kubadda cagta ee atletico madrid oo isku magaalada yihiin ciyaartaasi eber iyo eber ayay ku dhammaatay barcelona ayaa iyana barbardhaca gool iyo gool ah la gashay kooxda kubadda cagta atletico bilbao ciyaarihii dhegaystayaal waa naga intaa
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur nuur bukhaari noo soo diyaariyey ciyaarihii nalana socodsiinayey haatanna waa dhankii heesaha iftiinkii xamar bile iyo suldaan seela guhaad xaqdhowr wacan iyo dulqaad midiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeerayey midii lagu xeerayey xurmiyo garash iyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad midiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeerayey midii lagu xeerayey xabiibtaan doonayay markaan xubiyey ku tago jirkaa xubin xubiinu kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xabiibtaan doonayay markaan xubiyey ku tago jirkaa xubin xubiinu kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa
heestaasi xamar bile oo uu ku luqeeyo fanaanka suldaan seeraar guhaad ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayey jaamac buulle jaamac jaamac farasleh anigoo ah nuur xasan nuur iyo cabdulqaadir maxamed mursal iyo dhinaca farsamada iyo soo saarista uu inoo hagayey bashiir abiikar cabdulaahi tan iyo kulan dambena waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
adaa xilkasnimo ku wacan xaniya kuma galo masay cogteennana nacab ma helo gobaad tahay xilaajanooy gobaad tahay xilaajanoy adaa xilkasnimo ku wacan xaniya kuma galo masay cogteennana nacab ma helo intii xusulkai xabaan xaqiiqa ka sarreeya oo dunida xay aan ku ahay xelkeennoo aan gutiyo qoyskeennaan xumaan ka jiro ayaan ayaanu xilsaarahe xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay